جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo maleeshiyaad murtadiinah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay qeybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya munaasabad si eersaraa loo soo agaasimay laguna sagoontinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada mudug wasiir hore oo ka tirsanaa dowladda elitariya ayaa ku geeriyooday xabsi ku yaala gudaha dalkaas askarta dowladda silibiyadda ee kenya ayaa sii kordhiyey dilalka iyo qafaalka ay u geysanaysa dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya xaflad loo dhigay arday ka qalinjibisay waxbarashada dugsiga sare ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga bakool hiiraan iyo jubbada hoose ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadka islaamiga
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran maleeshiyaad murtadiinah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay qeybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan xaaris cabdulqaadir
ciidamada mujaahidiintu waxay weeraro ay qarxo ka fuliyeen qaybo ka mid ah degmooyinka uu cadowga lah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado howlgal qarxo ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada garbaharey ee wilaayadaasi ayaa lala egtay guri ay deganaayeen malishaad ka tirsan ridada iyadoona qarxaas ay ku dhaawacmeen laba askari oo murtadiin ah sidoo kale waxaa qarx ay fuliyeen mujaahidiinta oo ka dhacay gudaha degmada calowaq lala egtay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen malishaadka murtadiinta waxaana qarxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale galgaduud waxaa mujaahidiinta ka howlgala wilaayadaasi ay saacadii lasoo dhaafay madaafiic ku garaaceen saldhig murtadiinta ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada dhuusmareeb shabeellada hoose mujaahidiinta waxay dagaalo culus ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanada danow buurcolow iyo eraboorka degmada baraawe weeraradan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa imaanayaan xilli maalmo ka hor camaliyo istishaadiyo oo lala beegsaday xero murtadiinta ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho taasoo lagu dilay siddeed iyo labaatan murtad halka ay ku dhaawacmeen kow iyo konton kale sidoo kale weeraro mujaahidiintu ay maalmo ka hor ka fuliyeen magaalada baydhabo iyo sidoo kale deegaanka awdiinle ee ka watirsan wilaayada baay waxaa lagu dilay hal askari oo xabashada etoobiya ah halka lagu dhaawacay lix askari oo kale oo isla etoobiyaan ah mahadsanid xaaris munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay laguna sagoontinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada mudug sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiraxiin sheekh cali
xaflad si heersaraa loo soo agaasimay ayaa loo qabtay arday dhammaysatay qur-aanka kariimka taas oo ay kasoo qaybgaleen marti sharaf aada u fara badan oo isugu jirta mas-uuliyiin nuqabo waxgarad waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madrasada khaalid bin weliid waxay ka mid tahay madaarista qur-aanka kariimka ee wilaayada islaamiga ee mudug waxaana la aas-aasay laba sano ka hor taas oo loo furay ilmaha shuhadada iyo agoonta wilaayadaas madarasadan waxaa ka qalanjibiyey ku dhowaad toban arday oo dhammaysatay soddonka jus ee qur-aanka kariimka ugu horeyn mid ka mid ah ardada ka qalinjabisay ha inoogu dahfuro aayaadka qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون يرجون تجارة لن تبور ardada khaalid bin weliid ayaa soo bandhigay mutuuntii ay ka barteen tan iyo intay ku gudi jireen barashada qur-aanka kariimka يقول رب رحمة غفوري دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا الناظم المريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي بالكمال waxaa sidoo kale bogaadiyey nuqabada wilaayada islaamiga mudug naqiib cali maxamuud maalin iyo naqiib cabdiraxiin bacdow waxaan joognaa maanta een, madrasatu khaalid bin waliid fi wilaayati mudug waxaan markaa u mahad celinaynaa bacdallaah een, maktabu dacwa oo rumaantii soo saaray dadkan maanta aan dhegaysanayno sida ay kitaabka ilaahay u fahmeen iyo sida ay wax u barteen ninkii jooga een, maanta oo xafladan maaragtay jooga waxbuu maaragtay dareemayaa waa wax maaragtay ummadda islaamku ay ku farxdo ciyaal yaryar oo aada u da-yar oo akhrinaya ilaahay kitaabkiisa ilaahay fahamsiiyey waa maaragtay wax aada loogu farxo waan ugu hambalyeynaynaa dhammaan cid kasta oo juhdi iyo fikir iyo talo ku leh qaar ka mid ah waalidiinta oo ilmahooda qur-aanka dhammaystay ayaa farxaddooda muujiyey een maanta lagu guddoonsiiyey ardaydeenay qur-aanka soo dhammaystay shahaado qiimo iyo sharaf badan ilaahaygiina waafajiyey ayaa mahad iska leh dadaalkan tiraha ka badan noo soo bixiyey ayaan allah subxaana watacaala waxaan ugu baryaynaa dembigooda iyo dembiga waalidkoodba inuu allah subxaana watacaala u dhaafo ilaaha ku maadsan xafladan isku keenkeenay alxamdulilah waxyaabo laiskugu imaada waxa ugu kheyrka badan anagoo iskugu nimid haddana owlaadeena noo dhameyday ilaahay intaan soo gaarsiiyey macalimiintii juhdigii kusoo bixisay ilaahay ha u awaal waa dufcaddii ugu horreysay ee ka qalinjabisa madarasada khaalid bin waliid ee wilaayada islaamiga ee mudug aad baad u mahadsan tahay cabdiraxiin wasiir hore oo ka tirsanaa dowladda elitariya ayaa ku geeriyooday xabsi ku yaala gudaha dalkaas wasiirkii hore ee maaliyadda wakhtiga dheer xilka hayay ee dalka elitariya ayaa shalay ku geeriyooday xabsi uu ku xirnaa sida laga soo xigtay qoyskiisa wasiirka dhintay ayaa xilka laga qaaday sanadkii kii markii ay isku dhaceen afawarkii lix sano kadibna waxaa la dhigay xabsiga markii uu soo saaray buug uu qoray oo uu ku tilmaamayay in afawarkii uu yahay keligiis taliye askarta dowladda salibiyadda ee kenya ayaa sii kordhisay dilalka iyo qafaalka ay u geysanaysa dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka nfd ee ku hor jira gumaysiga dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa waxaa ku soo badanaya dilalka ay geysanayaan ciidamada kufaarta kenya iyo dadka kirishtaanka ah kuwaasoo ay kula kacayaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolkaas saacadihii lasoo dhaafay waxaa gobolka lagu dilay nin ka mid ahaa dadka deegaanka oo ku sugnaa kaalin shidaal oo ku taalla wajeera qolyaha dilka geystay ayaa isaga baxsaday goobta iyadoona ilaa iyo hadda uusan jirin wax war ah oo ka soo baxay maamulka ay dowladda kenya ka dhisatay mandiqadda qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka hadlay falkan waxa ay sheegeen in maalmihii lasoo dhaafay ay dilalkugu soo badanayeen gobolka iyagoo sheegay in dilalka ay geysanayaan dadka kirishtaanka kenyaatiga ah ay ka caawinayaan dabadhilifyo soomaali ah inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ee musiibo weyn ayaa meeshaan ka dhacday rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dadkii dhinteen oo xaqdarrada lagu dilay ilaahay ha u naxariista ayaan leenahay dadkii dhibkaan geysteenna allah waxaan ka baryaynaa ilaahay ha soo qabta Ee, batroolkii iyo maarkay dadkii xoolihii dadeed qaadeen iyo maarkaysa dadkii dhammeeyeen oo qof maarkay muslin ah oo iska masaakiin ah oo maarkaysa inta iida wax ka raadsanay dilay allah waxaan ka baryaynaa allaha macbuudka ah inaad dadka isaga ay soo qabto dhibaatadan wajaar maanta uguma horayso hadda ka hore masaajidkaas eh, masaajidkii weynaa sariira ay ka dhacday nin maskiin oo beer iska dhex jooga meel alaab washman leh yaa laba saac habeenimo la dili mar labaada saas dhacday iskuulka saas oo kale lagu dili walaalayaal maanta gaaladii kelix imaanaysa soomaaliya u helin haysaa gaaladan maanta soomaaliya u kaalmeyn haysaa ilaahay markaan ka cabsano walaal meeshkaa nala dhigaa walaalayaal kaas soomaali lama dhihi karo muslimna lama dhihi karo ninkii dhiig muslim walaalkiis daadiyey oo dhiig walaalkiis daadiyey kaas mo- soomaali ma aha muslimna ma aha islaamnimadan waxba kuma laha gobolada dhaca dhulka nfd ee ku hor jira gumaysiga nasaarada kenya iyo gaalada kenyaatiga ah ee cadaawada xooggan u qaba islaamka iyo muslimiinta ka geystaan dhibaatooyin nooc walba leh oo ka dhan ah dadka soomaalida muslimiinta ah ee ku nool goboladaasi waxaana arrintaani dowladda kaafirada ah ee kenya gacan ku siinaya maleeshiyaha dabadhilifyo soomaali ah mahadsanid marwan xaflad loo dhigay arday ka qalinjibisay waxbarashada dugsiga sare ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubow munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardayda ayaa lagu qabtay hoolka jaamacadda alqima ee magaalada jilib taasoo ujeeddadeedu ahayd qalanjibinta ardayda dugsiga sare alhijra kuwaasoo soo dhammaystay heerka waxbarashada ee dugsiga sare ugu horeyn maamulaha dugsiga sare ee alhijra ayaa ka warbixiyey xafladda qalinjibinta ee loo dhigay ardayda iskuulka alhijra madrasat alhijra athanawiya waxaa laga aasaasay muxaafadada jilib kun afar boqol afartan iyo afar jamaadil awal ardaydii ugu horreysay oo kasoo wareegay dugsiga hoose dhexe al anwaarna ay waxbarashadooda ka bilaabeen xaruntaas iyada ah maantana waxaynu u joognaa ilaahay fadligiisa dufcadii ugu horreysay oo ka qalinjabisa dugsiga sare alhijra athanawiya oo sida astaanteeda ama tilmaanteedu ay tahay ah xarun waxbarasho oo bixisa diraasa caama waxbarasho guud oo waxbarashada ay bixinaysaa ay tahay culuum isugu jirta culuumtii sharciga aynu naqaano shareecada islaamka iyo culuumta tajriibiga ama maadiga wax loo yaqaano labadaba kulmisay sheekh cabdiwaaxid iyo sheekh maxamed balli ayaa dhankooda ardayda kula dardaarmay inay sii wataan waxbarashadooda horta kow iimaansada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga shukriya nicmada aad hesheen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wax la yidhi ilaahay weydiiso cilmi unbaa ka jira waqul rabbi zidnii cilma cilmigaa aan barannay ikhlaas ilaahay dartii ha naga noqdo tacliimta ayaa dadka lagu gaalaysiinaya taana marka naga buuxiya oo ummadeenna yaysan tacliim gaala iin u baahan intii lagu guda jiray xafladda waxaa bandhig sameeyey qaar ka mid a ardayda في هذا المكان الجميل بحفل تخرجنا من مدرستنا الغالية مدرسة الهجرة الثانوية التي تقوم بالتأهيل العلمي والدراسة العامة فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى ومرارا كثيرة بقلوب ملؤها المحبة ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم أيها المحترمون أنتم هنا في ضيافة ثلة من المتخرجين والمتخرجات وفي زفاف كوكبة من خيرة أبنائكم وبناتكم في الولايات الإسلامية الذين تربوا وترعرعوا في أحضانكم الحنونة وفي أياديكم المربية الأمينة فنقول إن العلوم التطبيقية هي تطبيق المعرفة في أحد فصول العلوم الطبيعية لحل مشاكل عملية لذلك تعتبر جزءا أساسيا من تطوير التقنية وقد كتب عالم الكيمياء جابر بن حيان رحمه الله إن كمال الصنعة العمل والتجربة فمن لم يعمل ولم يجرب لم يظفر بشيء أبدا waalidiinta iyo waxgaradka ayaa qayb ka ahaa dadka ka hadlay xafladdaasi ardada ka soo baxday iyo miraha ka yimideen waxaa ar- isla arki karna weeye taa waxay marka nagu dhiirigelihaysaa inaan guntiga dhiisha isaga dhigno haddaan nahay waalid iyo hadday yihiin ardo iyo hadday yihiin maaragta eh, eh, madarasada ee soo bandhigtay mowduuca cajiibka ah waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala mahade ha ka gaarto kimii intaan leeg ama ama mire intaan leega lasoo bandhigi doona ama eh, waqtiga shoodka waqtiga aada u yar shoodkaana la goyi doonaa isma aanan lahayn ardayda ka qalan jibisay dugsiga sare ee alhijra ayaa hadda isu diyaarinaya inay ku biiraan jaamacadda alqima xarunteeda magaalada jilib mahadsaned cusmaan bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga bakool hiiraan iyo jubbada hoose ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaas aan ka hormarna bakool warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed deegaanada iyo degmooyinka wilaayada bokool waxaa weli ka sii soconaya xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taas oo ay ka faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan bulshada ku dhaqan deegaanada ceelgaras iyo gudo ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka faa'iidaystay xamladii wacyigelinta kuwaas oo intii ay socdeen kulamada la siiyey mawaadiic kala duwan oo ay jeedinayeen culimaa udiinka maylin baahanyaa naftay iyo nafo walaalobay baan dardaarmey ilaahay subxaanahu wa tacaala iniluk obsado macruufkan isfarnaa lahanagu xelagdii lahanagu salaado cilmisha miyar nanaysku sheekoy wali fasadew salaado wali ka ansahaasu rasuulkana calayhi salaatu wasalaam salaado eeda ay tamaamansayahay ini baabu salaad laka arhiyo masjidka ini baabu dahaaro laka arhiyo masjidka marka insha allaahu mayli baahanya rijaalan wa nisaan ani wala bardo ini wala bar arad waa laka bardahay marka insha allaahu naftay iyo naftatii may baan dardaarmay ini ilaahay subxaanahu wa tacaala kahirnaana qalbigeen kooslahaabo talaadeen tooslahaatu wali macruufa isla farno garab in iska naqan wali munkar e isla reebno walaa markaasa may buaha wala reebo kor hoob iyo dadta wadaadka leyli kasug wali ada qowda fadi wadaadka ada kasugdo wali ologa kaa dugsiilo dadta ada qowda fadi lankoo kale ada kasugdo wal miniisu badaya haddii una dhong idadteen leha asnayno horta lan idin lahayna jare lan idin lahayna ma jaro una dhong insha allahu wanaagsanaadaan tarbiyadina may ballanaaha ciddo gudaashaa ku bilaawnooy sheekha casharkii hodhay ku hadalahay oo mas-uuliyadda waalidiinta tarbiyada ku saaranto bes ee hobla hagaaji unu dhon alwalaa walbaraa na qaadaan mas-uuliyadda unu saarnayti oo dhon na qaadaan markii ay soo gebagaboobeen kulamada bulshada deegaanadaasi ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona sheegay in wax weyn ay ka faa'iideen dacwadii lasoo gaarsiiyey qodobadii lagu dul akhriyeyna ay si buuxda u dhaqangelin doonaan raahoy ureeyin hasan ibdoow odayaalka deegaanka guda ku tirsagna edna haddii ilaahay raallaka nagagow may hadhowaayane akhyaarti hana boogatay hana salaantay kheerkan haniin rortay dhinaga walaayad heja hanoo salaanti eeda han dhowaayan hadhowaadalena tankala guutahan antibal haniin jeediyey kheer haay gaadani sododuubeeka gaadani haddii una ana mas-uulintii nabadoonadii deegaankaas edna haddee nabadoonadii oona door baaleeyin doorkiiho ilaahay indiidnaba dacwadunku ka aadunoo boosyo oo e boqolkiiba boqol eed ahaan dhowaayan waana qaadani wali eleenkay awaamir liis faraaw e iyo wali munkaraad liisku reebow ee lamadaas kayfiya ka saabsanayte intiinho ilaahay indiidnaba dowradii hana deerti wanuuna sododuub ee ka qaadani wabilaahi towfiiq
ana oo magaaga ilaraw maalan maxamed caali isaaq oo ka nool deegaanka eelgaras oo hooseedas degmada tiyeglow may intigeeka ninka dhiyay oo ku qeyb galnay xamlada laga magacaabow irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad wa shicaar janai kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati safayle aan qaadani geeg safayle ninka dhiidi wakti badanaana nin sooti mahad dhammaantee maylaha allah subxaanahu watacaala mahad bilaaw iyo dhammaad ban lahayn sugnaati dacwadaas nin nin jeedi unuuna qaadani bulshada oo dhammaanteena ku qeyb gali muxaadaradan korreysay atoobat yahayti oo maybuah qofku dunubtiisu galaay oo maybuah ilaahay subxaana wataala unu galaan inu wax ku nagana qodobka labaad unu ku qaadani khatarta yaalata maybuwa macaasida iyo dembigutunu galaan iyo maybuwa waxyaalaha ku dhaladaw iyaana qodob yahayti may kumid tahay maybuwa alwalaa walbaraa fi lislaam kulamada qaybta ka ah xamlada irshaadulumah ilaa sabiili rashaad ayaa si habsami leh uga soconaya wilaayada kuwaas oo ay horkacayaan odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka mahadsanid cabdi qani dhanka wilaayada hiiraan oo xamladan ay si dardar leh kaga socotana waxaa warbixintan ku faahfaahinaya yaasir maxamed iyadoo toddobaadkii labaad ay gashay xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxay xamladaasi si dardar leh kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan bulshada ku dhaqan deegaanka booco oo ah deegaan dhacbariga wilaayada hiiraan si gaarna u hoostaga magaalada beledweyne ayaa dhankooda waxay si gaar ah kaga faa'iidaysteen xamlada dacwiga ah iyagoona sheegay inay dhaqan gelinayaan xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay allah subxaana watacaala ayaa mahadcelinaynaa talabaad waxaan u mahadcelinaynaa culimmadii oo na soo gaartay xamladii dacwiga ahaa irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad mawaadic fara badan ayaan ka faa'iidnay haddaan nahay annaka ganacsatada deegaanka yacni booco oo ku taalo bariga hiiraan waxaa kalantoo jiray wacyigelin waxyaalo badan oo la mamnuucay wacyigelintaas waxaa ka mid ahay waxyaalo mamnuucaada iyo waxyaalo oo yacni dadka lagu lagu tartansiinayo oo yacni horumarinta ganacsatadoo kalentay awaamirtii soo jiidisay iyo waxyaalaha mamnuucaadka soo dhaweynaynaa waana qaadanay haddaan nahay ganacsatada ku nool maxaafada degmada beledweyne gaar ahaan bariga hiiraan aad ayay u mahadsan yihiin oo ku sugan deegaanka booco ee maxaafadada beledweyne maanta halkan waxaa nagu soo gaaray xamladii dacwiga aheyd oo ku dhawaaqay waaligii wilaayada islaamiga ee hiiraan xamladaas oo si dardar le uga socoto gobolka hiiraan xamladaas oo magaceedu uu ahay irshaadul ummah ilaa sabiili qooshaad xamladaas waxaan ka faa'iidina waxyaabo fara badan oo aan lasoo koobi karin maanta halkan waxaan ku qaadanay mawaadic aad u fara badan oo aan lasoo koobi karin ilaa shan iyo toban mawaadic mawdic ayaan ku qaadanay oo aad u faa'iido badan waxaa ka mid ahaa gabdhihii ka faa'iiday xamlo magaceedu uu ahaa irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo nooga bilaabatay deegaanka booca ee maxaafadada beledweyne aan halkan ugu mahadcelinaynaa maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan iyo culimmadii inoo soo jeedisay waxaanu leenahay jasaakum allahu khayra waxaa ka faa'iidna waxaa ka mid ahay ahmiyatu salaad waxaa ka mid ahay alxaqu calaa makaarimi alakhlaaq nadwaad diini ah ayaa ka socda masaajida wilaayada dacwatu shaarica ayaa lagu qabtaa fagaarayaasha wilaayada iyo kulamo kala duwan oo lala yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa si maalinle ah kaga dhaca degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan kuwaasi oo qeyb ka ah xamlada dacwiga ah ee ka socota miyiga iyo magaalooyinka wilaayada hiiraan aad baa u mahadsan yahay yaasir ugu dambayntiina warbixintan ku aadan xamlada ka socota jubbada hoose waxaa inoo faahfaahinaya bashiir muxiidiin abow ayman wixii ay socoto xamlada dacwiga ah ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ka cilaamisay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaa dhowaan xamladan ay ka soo qabsoontay degmada xagar halkaas oo si weyn bulshada muslimkaah uga faa'iidaysteen xamladan oo heer gebagabaha ku sii dhow ayay wilaayada ugu horeyn ka samaysay degmooyinka jamaame kamsuuma badhaadhe iyo dhoobley waxaana xagar ay ahayd midii ku soo xigtay halka ay ugu dambeyn doonaan magaalooyinka kismaayo iyo afmadow oo bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga ay isweyn ugada faa'iidaysanayaan xamladan wacyigelinta ah waxaa degmada xagar ay wilaayada kulamo kula qaadatay qeybaha bulshada muxaadaraadda ayaa jiray oo loo qabtay dadka halka la siinayay towjiihaad kala duwan xamlo marka waxaa jirtay jamiic wilaayaad ka socoto la yidhaahdo magaceeda xamlad irshaad ilumma ilaa sabiili rashaad ummadda oo la hanuuniyo wadadii toosnayd oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wadadiisii ahaydna lagu hanuuniyo wixii xumaana in laga haraa la rabaa wixii wanaagaan in la iska kaashadaa la rabaa watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wixii xadgudub keenaya cirdigii loogu xadgudbaayo naftii loogu xadgudbaayo xoolihii loogu xadgudbaayo ayadana waxa weeyaan in laga hortago soo ma maanta daraggii waxaan la fadhinaa muxaafaratu xagar wixii ragaa noolaa soo ma oo joogay oo dhaqaaqi karay waayelkoodaa jooga dhallinyaradoodaa joogta kooda yarbaa jooga culammadoodaa joogta ganacsatadoodaa joogta muruqmaalkoodaa jooga waalidiintoodaa jooga macallimiintii waxbaraysay baa joogta yaa naga maqan intaasi kadib waxaa kulamada ay wilaayada la yeesheen iyo waxyaabihii lagala hadlay ka warbixiyey qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose dadkan ayaa sidoo kale sheegay inay u hoggaansameen dhammaan awaamiirta uu u keenay maamulka wilaayada waxayna ballanqaadeen inay ka shaqaynayaan si wadajir ah sidii bulshada ay xoogga u saari lahayd acmaasha khayrka iyo faafinta macruufka iyo dhanka kala reebidda munkarka waxay sidaas kula ballameen maamulka wilaayada oo towjiihaad iyo talooyinkii muhiimka ah u soo gudbiyey bulshada degmadaasi anoo ku hadlo afka ganacsada degmada xagar khayr badan la hasiiyey malaayada ilaahay subxana wataala ha barakay aad iyo aad maalmahan la raadinayn wacyigeliyey waxyaaba wax badan baan ka fa'iidaysanay waxyaabaha ka mid ah oon ka fa'iidaysana waxaa ka mid ah waa ina la reebo waxyaabaha laisku caddeeyo daawada safarada xun leh daaxiyada safarada xun leh alaabta la gadaa maaragta ku buufisan tahay waxyaabaha oo ilaaha ku horweynaya anshax islaamka waxa u dhimaayo alaabta ka buufisan intaasoo dhan insha allahu taala waan ka xaraynaa insha allahu taala waxaan ka socdaa degmada xagar mas-uuliyiinta noo imaaday sida ay nooga digeen waxyaalaha fasaxaadka ee maanta ka jira arlada dusheeda oo saaran waxyaalahaas oo ka mid yihiin wax walba oo la diiday sida shurbooyinka oo lagu sawirayo waxyaalaha qaldan oo dadka shacabka wax magaratada ah looga dhaadhicinayo waxyaalaha qaldan oo fikirka iyo moobeelada iskriinada iyo waxyaalaha wax walba oo la diiday wax walba oo la diiday halkaas laga sheegayna lambar kow waa idinku raacsannahay wax alla wixii gaalada ay muslimka ugu soo gabanaysana inay xaggeena idinka soo gabato lagama yaabo insha allahu tacaala nafteenna iyo maalkeennan waan u huraynaa horena waan ugu hurnay haddana waan u huraynaa insha allahu tacaala ololahan la gaarsiiyey degmada xagar ayaa imaanaya iyadoo sidan oo kale degmooyin badan oo ka mid a wilaayaadka islaamiga ay siweyn kaga socoto xamladan wacyigelinta ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa wixii u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu